baarlamanka dowlad goboleedka galmudug mana dirirsana mana kala waxeysna baarlamanka dhexdiisa howle u yaalla waaye inay iyagu ay ka doodaan dibheshisiintooda ay samaystaan gudiyadooda ay samaystaan arrimankaas ay uga hadlaan baarlamankooda ma aha baarlamanku dad maaragtay iska yimid ma aha waa inay kala duwanaadaan waa la doodaa baarlamanku waa doodaa way kala duwanaadaan runtii arrimankaas iyo doorashadana waa midda hadda aanu nimidayo waxaan rabnaa doorashadii in hore loo fuulo baarlamanka dowlad goboleedka galmudug xafiisyo ilaa toddoba sideed gaar ayaa loo dhisayaa waxa aan soo samaynayna ka mid tahay mar dhow al bilaabi doonaa xafiisyadii baarlamanka guddoonka maaragtay meesha ay guddiyada ku shiri lahaayeen waxyaabaha aan soo qabanay ka mid tahay runtii waana la dhisi doonaa waana la bilaabi doonaa in hool loo dhiso baarlamankana waxay ka mid tahay waxyaabaha hadda noo dalban oo aan rajaynayno sanadkan hordhiciisa horo in ayadana meesha laga dhiso